madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa maanta booqasho hawleed ku yimid jibuuti iyadoo booqashadan ay ka dambeysay khilaafkii dhowaanta soo kala dhex galay soomaaliya iyo jibuuti ee la xidhiidhay hadalkii madaxweyne farmaajo ee ahaa in cunaqabataynta hubka laga qaado dalka eritereya madaxweynaha jibuuti ismaaciil cumar geele ayaa qasriga madaxtooyada jibuuti ku qaabilay madaxweynaha soomaaliya iyo wafdiga uu hogaaminayo iyadoo kadib la galay shir saacado badan lagu jiray oo layskula jexjeexay sidii soomaaliya iyo jibuuti oo ah laba dal oo walaala ay isula fahmi lahaayeen iskana afgaran lahaayeen soo afjaridda khilaafkan soo kala dhex galay runtii waxaa si cad loo arki karaya intii ay kulamadu socdeen in booqashadan madaxweynaha soomaaliya ay aad uga duwan tahay booqashooyinkii hore uu ku yimid jibuuti marka la eego jawiga kulanka iyo shirarku ay ku dhaceen inkastoo lasoo afjaray guud ahaan siday noo sheegeen mas-uuliyiinta qaarkood wixii khilaafee la xidhiidha arrimaha eritereya ee soo kala dhex galay jibuuti iyo soomaaliya kulanadan ay maanta ku yeesheen jibuuti madaxweynayaasha soomaaliya iyo jibuuti weli laguma shaacin waxaa si wadajira loogu talinayo khilaafka xagga soodinta ee u dhexeeya jibuuti iyo eritereya iyo guud ahaan waxyaabaha jibuuti ay ka tirsanayso eritereya siday ii sheegeen duco ku dhowdhow labada dhinac ee jibuuti iyo soomaaliya waxay si wadajira uga shaqayn doonaan xaluhelidda arrimaha u dhexeeya jibuuti iyo eritereya markii shirarku ay soo gebagabaysmeen waxaa saxaafadda la hadlay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda soomaaliya cabdulqaadir axmed khayre maanta waxaa booqashada ku yimid wadanka jibuuti madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulahi farmaajo oo soo booqday walaalkiis madaxweyne ismaaciil cumar geelle iyo shacabka iyo dowladda jibuuti wafdiga madaxweynahana halkan waxaan u nimid wadanka walaalaha nahay inaan kala warqaadano sii xoojino xiriirka taariikhiga ee walaalnimo naga dhexeeya soomaaliya iyo jibuuti iyo shacabka walaalaha ah madaxweynaha wuxuu ka mahad celiyey soo dhoweyntii walaalnimo uu ka helay booqashada markuu yimid wuxuu kaloo madaxweynaha mar kasta dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliya ka mahad celiyaan doorka ay ka qaataan ciidamada hiil walaal sidii loo sugi lahaa xasilinta iyo nabadda soomaaliya sidaas darteed booqashadan waxay ahayd booqasho in la kala warqaato ah in la isu soo dhoweeya labada ummadood labada dowladood xiriirka siyaasadda ganacsiga dhaqaalaha iyo dhaqanka oo ka dhexeeya yahay madaxweynaha labada madaxweyne kulankii markay dhamaysteenna madaxweyne ismaaciil wuxuu nagu casuumay qada sharaf oon intaan qada sharafta iyo madaxdii kasoo afgashayna aan isla fadhinay aan isbedel ka isdhaafsanay aara fara badan oo ku saabsan gobolka iyo mandiqada iyo xiriirka labageysoodka ah
mar kastaba labada dowladooda soomaaliya iyo jibuuti waa dad walaalo ah waa dad marnaba aan kala maarmi karin waa dad aada og tahay xiriirka taariikhiga ka dhexeeya soomaaliya iyo jabuuti soomaaliya waad og tahay doorkii ka qaatay taariikhiyan siday jabuuti u aanan lahayd xorriyaddeeda jabuutina waad og tahay doorkii ka qaatay siday soomaaliya u soo ceshan lahayd dowladnimadeeda maanta waxaan ku faraxsanahay inaad idiin sheego xiriirka wakti uu ka wanaagsan yahay ma jiro sababtoo ah soomaaliya waxay yeeshay maanta dowlad lugaheeda ku taagan dowlad lugaheeda ku taagan dowladdaasoo u taagan in la nabadeeyo mandiqada mandiqadana ay ugu jirto danta labada ummadood soomaaliya iyo jabuuti oo isku mid ah oo dad soomaaliyada sidaas darteed wax kastoo yimaada waa wax dad walaaltinimo ah iyo wax si wanaagsan u dhaca waxaba yaraatee mugdi ah oo ka jirana ma jiro wax qalqal oo ku jira labada xiriirna ma jiro dowladda soomaaliya sidaad og tahay waxay diyaar u tahay mar kasta inay sida ugu wajahan oo danta soomaaliya iyo danta ummadda jabuutiba ay ku jirto inay u wajahdo mandiqada waa run mandiqada waxaa ka socota isbedel weyn aa ka socda isbedelkaasna wuxuu u baahan yahay in lala jaan qaado soomaaliya iyo jabuutiba waana mid ah danta ugu weynna haysata waa in nabad lagu soo daloolo mantiqadan soomaaliya markasta diyaar u tahay inay door weyn ka qaadato arrintaas madaxweynaha jibuuti iyo madaxweynaha soomaaliya iyo ufuudda wehelinaysa ayaa kadib u fadhiistay qado lagu sharfay wafdiga soomaaliya madaxweynaha soomaaliya waxaa booqashadan ku wehelinaya wasiiru dowlaha arrimaha dibadda wasiirka maaliyadda iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya dhinaca jibuuti waxaa la ysodhan karaa looma kala hadhin waayo waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha jibuuti wasiirka maaliyadda xubno kale oo ka tirsan xukuumadda jibuuti iyo mas-uuliyiin dhowra oo ka howlgala dhinacyo muhiima oo xagga diblomaasi jibuutiya iyadoo taasi ay si cad uga turjumayso culayska iyo muhiimadda arrintan soomaaliya ay la leedahay jibuuti rabadaan muuse v o a jibuuti